أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا, إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم rabbi tabaaraka wa tacaala markii uu ka soo hadlay suuradda awalkeedii zinada inuu xaaraameeyey ciddii ku dhacda oo shuruuddii laga helona xad laga oogayo qadafka iyo waxyaabaha kale ee masabidkana inuu xaaraameeyey isla markaa tabaaraka wa tacaala wuxuu ka soo hadlay in la is-ilaaliyo oo waddadii ma garanaysaa sinada ku gaadhsiin lahayd albaabkaasuu ooday oo indhaha in la laabto oo wixii xaaraan aan lagu eegin iyo isti'daanka iyo wixii la mida wasaa-isha noocaasa ayuu ka soo hadlay rabbi tabaaraka wa tacaala iyo xijaabkii intaa dabadeed haddana wuxuu sii raacinayaa weli tabaaraka wa tacaala in ciddii markaa guri laawo ah oo aan guri lahayn aan xaas lahayn in loo guuriyo wa ankixuu guuriya al ayaamaa kuwii reer laawo ahaa u guuriya kuwaasoo minkum idinka ama minkum xaala idinka idinka mid yihiin muslimiinta ay yihiin minkum axraarta ay yihiin oo kuwa xorta ay yihiin u guuriya marka al-ayim asal ahaan qofka dumarka ah ee garoobta ah baa la odhanayay laakiin raggiina waa lagu idlaaqayoo luuqadii carbeed labadiiba ninku haddaanu reer lahaynba ayim waa la odhanayaa seen shalayba aan sheegnay ama doob weli aan guursan ha ahaado ama mid furay oo ay ka dhimatay ama ka dhimatay kadalika gabadhiina mid aan weli guursan ha ahaato oo garoob ah ama mid carma lah oo la furay ama laga dhintay ha ahaato afartoodiiba ayim waa noqonayaan markaa ha la guuriyo guurintaana waxay ku dhacaysaa awliyaa ulumuurkii bay ku dhacaysaa hadday gabarh tahay waa weligii oo aayaddan oo kale waxay culummadu ay ka qaateen inaanay gabadhu isguurinayno abu xaniifa ayaa lagu radiyey oo yidhi gabadhu maaratay hadday xor tahay oo rashiido tahay cidday doonta ayay la heshin kartaa oo guursan kartaa taa iyadaa waa lagu radiyey oo khitaabka awliyaal umuurkii baa loo wajahay waxa lay wa ankixul ayaama guuriya oo yaan doob la helin ninka doobka la yidhaahdo ee gabadha iyaduna gashaantida la yidhaahdo ama maaragtay aan guursan ha lala dagaalamo yaani waddamada carbeed qaar ka mida waxa weeyaan hadduu ninku doob yahay xaafadahaba laga kirayn maayo gurigaba laga kirayn maayaba caa'ilaadka iyo waxa iyo dhexdooda inuu dego oo dabeedna isagoo dooba marka waa si oo loola dagaalamo way ka dhigan tahay faaxishadii loola dagaalamo oo loo yareeyo waankixul ayaamaha guuriya kuwii magaranaysaa bilaa guriga ahaa bilaa hoyga ahaa reer laawihii guuriya kuwaasoo minkum idinka idin ka mid ah xaraarta wasaalixiina kuwa suusuuban guuriya oo min cibaadikum addoommadiinna ah addoommada maaragtay aamulkideen ee ragga ah iyo wa imaa'ikum fatayaadka amase gabdhaha iyaguna addoommada ah labadaba guuriya in yakuunuu haddii ay yihiin kuwa ayaamaaga ahi haddii ay yihiin fuqaraa'a kuwa fuqara ah oo aan waxba haysanin yuqnihum ullahu ilaahay baa deeqaya oo siinaya min fadlihi fadligiisa iyo cadiyadiisa ayuu wax ka siinayaa oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala hadday alla ka cabsi dartii u guursadaan iyo xaaraan ay ka baqeen hadday u guursadaan oo ilaahay amarkiisa inay fuliyaan oo ay dhowrsoonaadaan ay u guursadaan ayaa faraj baa ilaahay u samaynaya subxaanahu wa tacaala yuqnihum allahu ilaahay waa deeqayaa min fadlihi allahu allana waasicun kii waasica weeyaan oo cadiyadiisa iyo fadligiisu iska badan yahay caliimun wax walba og weeyaan marka aayadahaas in ilaahay subxaanah wa tacaala uu siinayo ciddii maaragtay dhowrsoonaata uu ilaahay deeqi deeqidiisa wax ka siinaayo yacnii qur-aanka kalena waa u markhaati kacayaa aahaar salifkii laga soo guuriyeyna way jirtaa oo utlubulqina fi nikaax ha uga baqin sida dadka ay qaarkood sameeyaan guurka inay uga baqaan wax la-aanta taa ha samayn ee guurkaabaa laga raadinayaa maaragtay qinihii laga raadinayaa guurka ayaa laga raadinayaa waayo waa alla ka cabsiyo waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib ninkii ilaahay ka baqaa ilaahay makhraj buu u yeelayaa wuxuuna wax ka siinayaa meel aanu ka malaysanayn buu wax ka siinayaa ilaa alla ka cabsi bay arrintaa u sameeyeen saxaabatu rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu yidhi liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu llahu nafsan ilaa ma aataaha laa yukalif allahu nafsa ila ma aataaha sayajcalu allahu bacda cusrin yusraa yacni biilasha iyo dadka dee duruuftu waa iska adkadi waaga hore markaa nin walba intuu hayo waxa ka bixiyo hadduu kii wax furay ee reerka biil u qoreeye yahay iyo hadduu kii reerka qabay ee biilka siinayay nin walba awooddiisa laisku awood maaha nin walba awooddiisa haka bixiyo laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahayna nafna ku kalifi maayo wixii uu siiyey mooyaane wax kale oo awooddiisa ka baxsan sayajcalu allahu ilaahay wuxuu yeeli doonaa bacda cusrin culayska idin haysta ee faqriga ah iyo waxla-aanta dabadeed wuxuu yeeli doonaa yusran fudayd wa ficlan sidii bay noqotay oo qaniimadii iyo ma garanaysaa barwaaqadii meel ay kala dhigaan ayay weydey dee muslimiinta kalena waa u taallaa marka alla ka cabsiga in maaratay arsaaqdu ku korodho aayado badan baa sheegaya oo maaragtay ilahay waa ka rabbi tabaaraka wa tacala yidhi waamur ahlaka bisalaati wاstabir عalayha laa nasأaluka risqا naxnu narsuquk wاlcaaqibaةu liلtaqwى dadkaaga waxa weeyaan salaada una maro salaada iyo cibaadada ka adkaada oo ku sabra arsaaq idin weydiin mayno iyo xoolo naxnu narsuquk marka in dad badani hadday salaadooda wanaajiyaan oo salaada ay si aad iyo aad wanaagsan u tukadaan qur-aankana akhriyaan cibaadada ka adkaadaan arsaaqda uun ilaahay subxaana wa tacaala meelo kale uunbuu ka keenkeeni doonaa oo meelo badan waxaynu aragnay in maaragtay taqwadu ay keenayso arsaaq ay keenayso marka aayaddaas waxay sheegaysaa inaan looga baqanin ma garanaysaa faqriga inaan guurka looga baqinin culamada qaar waxay idhaahdeen waa waxaa lagu xambaaraya waa sunne amarka sunne nadbi baa lagu xambaaraya culammada qaarna asalkii amarka oo ah wujuub inuu yahay mar haddii aan maaragtay waxba cidi ka leexinayn qariina ka leexinayn ayay qaateen oo waxay idhahdeen dadka bilaahoyga ah waa in loo guuriyaa qofka qofku wilaayadiisa ku jiro sayidku waa inuu addoontii u guuriyaa addoonkii u guuriyaa aabbuhu waa inuu u guuriyaa inankii iyo inantii hadduu isagu waxa hayo iyagana aanay waxba haysan ayuu mas-uulka ka ahaa waa inuu u guuriyaa muslimiintii kale laftooda waa inay ka qayb qaataan oo maanta waxaa la yidhaahdo maaragtay azawaaj ljamaaci in jamaac ahaan loo arooso dhallinyarada iyo laysu arooso waa wax fiican weeyaan oo dadka qaar ay sameeyaan wax fiican weeyaan asalka guurku ma sunna mise waa waajib asalka in la guursado culamada qaar waa garanaysaanoo waa maqasheen wax badan oo axkaamulkhamsa ayay ku dareeriyeen waxay idhaahdeen mid waajiba iyo mid sunnaa iyo mid iska mubaaxa iyo mid makruuha iyo mid xaaraama xaasay u qaybiyeen laakiin asalku asalka guurku inuu mustaxab yahay ugu yaraan inaan mubaax la gaadhsiin haddii qofka aan cillo kale ku sugnayn cillo kale haddii aanay qofka ku sugnayn inaan mubaax la gaadhsiin asalka la yidhaahdo waa mustaxab in sidaa la yidhaahdo ayaa fiican waayo nebiga calayh salaatu salaam wuxuu yidhi man raqiba can sunnatii falaysa minii guurku waa sunnadayda sunnadeydana ninka naca oo iskaga tagaa aniga iga mid maaha marka calalaqal waa inuu guurka qofkii caafimaad qabee caadiya yahay waa inuu guurku noqdaa sunne noqdaa ugu yaraan haddii aanu waajibba noqon tasawaju lwaluuda fa innii mukaahirun bikum lumma yowma alqiyaama amarkaana waa bixiyey wuxuu yidhi gabadh ilmo dhalaysa oo ilmo badan idin dhalaysa guursada waa idinku faanayaa qiyaamaha muslimiintaa la badiyey darteed waxyaabaha lagu cibaadaystana waa ka mid marka insha allah waxba kusii tiigaali mayno min cibaadikum addoommadiinna iyo wa imaa'ikum dumarkiina addoommada ah kuwaana u guuriya wqaala tacaala walyastacfif aladiina walyastacfif ha isdhowreen aladiina kuwii ha isdhowreen laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan nikax aan helaynin yacni nikaax macnaha maa yunkaxu bihi wax lagu guursado ciddii aan helaynin oo aynu nidhaahno maaragtay waa sida libaas oo kale malbuus looga jeedo maa yulbasu bihi wixii la xidhanayay nikaaxna maa yunkaxu bihi wixii wax lagu guursanayay amase nikaaxanba aan helayno aan helaynin wax la guursado guurkii aan awoodayno aan helaynin kaa isaga ahy falyastacfif ha is ilaaliyo ha isdhowro macnaha falyatlub walyajtahid fi listicfaaf isticfaafkuna waa dalab lcifa ilaashanaan iyo dhowrsoonaan waa inuu magaranaysaa ku dadaalaa qofkii markaa sidii loo laysu ilaalinayo waa ta aayaddu inoo sheegtayoo وqل للمؤمiنiina yqudوا min abصاarihim وyaxfaduu furuujahum waxaa ka mida dee indhaha in la ilaashado ayaa ka mid a oo meelihii magaranaysaa isaare iyo kicin ay ka iman lahayd in layska ilaaliyo hadday tahay indhihii in wax lala raacraaco iyo hadday tahay ikhtilaaطkii iyo wixii la mid aha in laga fogaado iyo kuwaas ayaa isticfaafkii ka mid ah asbaabtiisii laisku ilaalinayay waxaa kaloo ka mida kuwii xadiidka nebigu ku sheegay calayh الsalaaةu wasalaam ya macshar shabaabi man istadaca minkum ulba'ata falyatazawaj waman lam yastatic facalayhi bisawm waxaa ku waajiba ninkii kari waaya inuu guursadona soom dhallinyarada markaa soonka way ku jebinayaan markaa shahwaday ku jebinayaanoo way soomayaan oo haddaad tidhaahdo soonka maalinta hore iyo maalinta labaad iyo saddexaad iyo waaba lagu kacaaba oo dadku kiciyaaba waxa weeyaan in walba awooddiisa akhiiran haddaad waddo soonka oo waddo oo badiso wuu kaa daba imanuun marka dambe wuu ku daciifin laakiin ayaamaha hore waa suuragal in lagu yaro qooqo laftiga midhaa awr awrtaaba loo isticmaali jire yacni laakiin soonka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhufaan weeyaan dabcan waana soonka badan ee israacraacsan weeyaan marka asbaabta isticfaafka lagu heli lahaana taasaa ka mid oo walyastacfif ha isilaaliyin aladiina kuwii laa yajiduuna aan helaynin nikaaxan ay maa yunkaxu bihi wax lagu guursado oo meher aan helaynin xataa yuqniyahum allahu ilaa inta uu ilaahay qani ka dhigaayo oo ka deeqaayo min fadlihi fadligiisa marka aayaddani may sheegin in addoommo la guursanayo laakiin aayaddii magaranaysaa suuratulnisa ahayd ku jirtay waxay sheegtay inay addoontu bannaan tahay oo cumuumkan yani laga soo reebayo oo addoon uu ninku guursanayo laba shardina ku guursanayo addoon muslimada addoonuu guursanayo laba shardi ku guursanayo halkaa waa sabqulisaan muslimka markaan addoon inuu guursanayo oo inuu waayo dowl wuxuu tii xorta ahayd meherkeedii iyo masruufkeedii iyo qarashkeedii hadduu awoodi waayo isla markaana uu xaaraan ka boqo labadaa shardi inuu ku guursanayo addoommaha suuratunisaa aayaddaas ay noo sheegtay oo taa lafteeda waxaa lagu ridayay abu xaniifa abu xaniifa lagu ridayayaa oo yidhi addoon sideedaba waa la guursan karaaba oo qofka xortahay waa iska guursan karaa laakiin jumhuurulculamaa sida ay mareen oo ah addoommada labadaa shardi haddaan la helin ninku inuu xaaraan ka boqo iyo tii xorta ahayd hadduu goyn waayo labadaa unbuu ku guursan karaa wladiina ku yabtaquuna alkitaaba waladiina addoommadii yabtaquuna raadinayey oo dalbayey alkitaaba ay almukaatabata wax la qorasho in la qoro oo maaragtay kitaab lala qoro kuwii dalbanayey kuwaasoo mimaa ka mida kuwii malakad ay mulkiday aymaanukum midigtiinna fa kaatibuuhum wax la qorta wax la qorto oo dalabkooda aqbala in calimtum haddii aa ogaateen weeyaan fiihim dhexdooda haddaa ka ogaataan khayran khayr haddaa ka ogaataan khayrka addoommada lagu sheegayana qowlka raajixi waxaa weeyaan alquwatu waاlاktisaab inuu yahay qof maaragtay xoog leh oo soo shaqayn kara oo waxaa heshiiska lagula gale ee lagu qoro iska soo bixin kara hadhow sidaa weeyaan alkhayru alquwatu waاlاktisaab xirfad iyo iktisaab iyo shaqaysi waa inuu leeyahay khayrkii diintuna kama madhno oo run inuu leeyahay oo salaax leeyahay oo waxa uu isku isku waajibiyo ka soo baxayo taas waa inay jirtaa wa aatuuhum siiya min maalillaah waxaa wax ka siisaan min maalillaahi maalka ilaahay wax ka siiya alladii maalkaasoo aataakum ilaahay idin siiyey taa wax ka siiya walaa tukrihuu ha ku qasbinina fatayaatikum gabdhihiinna addoommada ahna ha ku qasbinina cala albigaa'i soo sinaysi inay soo sinaystaan ha ku qasbinina oo sina ku shaqaystaan in aradna hadday doonayaan taxasunan isilaalin iyaguba hadday doonayaan inay isilaaliyaan maxaad ugu qasbaysaan laa walaa tukrihuu ha ku qasbinina litabtaquu inaad dalabtaan ha ugu qasbinina carada dunyaa caradalxayaati dhe nolosha yacanii caradkeedii birhbirhkeedii iska zaa'ilka ahaa noloshaydee adduunyaa ay dhowaatay xoogaa yaroo xoola ah iyo carruur yaroo addoommada waa idiin badiyaan idinkoo doonayaa gabdhaha orda soo shaqeeya oo zina ku soo shaqeeya ha ku qasbinina waman yugrihunna ciddii qasabta oo ikraahda iyaahunna cala zina cala albiqaa biqaaga ku qasabtaa faina allaha waman yugrihunna dheh ciddii ikraahda faina allaha ilaahay min bacdi ikraahihinna intii la qasbay oo zinada lagu qasbay kadib kafuurun kii u dhaafo weeyaan lahunna raxiimna ugu naxariista aayaadkani waxay khaasi ku yihiin addoommadii oo inaga nidha addoommada marka hore islaamku dee waa qireeyo riqiga waa ogol yahay in addoon la yeesho laakiin haddana wuxuu ku dadaalay albaabkiisa ayuu furayo in addoommada la xoreeyo oo culimmada ama qorayaalka qaar baa waxay ku shabbaheen sida maaragtay islaamku addoommada u xalliyey addoonnimada uga takhallusay waxay ku al waxay ku shabbaheen yacni biyo meel ku jiray oo xumaa oo dabadeedna laga furay afkii loo baneeyey afkii ay ka bixi lahaa inuu biyo ka socon lahaaya xagga dambena aan maaragtay biyo dambe kaga soo kordhayn oo biyu markaa intaa horena meesha ka qulqulayaano ka tegayaan marka xadhiggii buu ka furay addoommada laakiin mar qura ma odhanin mar qura aayad qura ma soo maaragtay ma soo dejin odhan ha laga takhaluso addoonnadu yay jirin mar qura muusan odhan marka dadku addoomay lahaayeen muslimiinta addoomay lahaan jirin marka siyaabihii ay u xoroobayeen sidanaa ka mid ah waladiina kuwii yabtaquuna dalbayay alkitaaba oo ficaalkaas oo mufaacala weeyaan mukaataba yacni sayidka iyo addoonkiisa ayaa wax isla qoranayo waxbay ku heshiinayaan yacni waxaa lagaa rabaa addoonow kun dollar baa lagaa rabaa kunkaa dollar waxaad ku keenaysaa yacni sanad matalan bishiiba boqol baad bixinaysaa matalan kun iyo laba boqol baa la rabaa bishiiba boqol baad bixinaysaa nujuum baa la yidhahdaa qaybo qaybo marba intaa keen marba intaa keen marba intaa keen shaqo tagna xorriyadna waxbuu helayaa marka waxaasaa mukaatabo la yihahdaa amase waxaaba caan ahayd ba in la qoro oo alkitaaba kitaab in la qoro oo kitaab lagu qoro ayaa caan ahayd marka waxay doonayaan mukaatabo ayay doonayaan waladiina yabtaquuna alkitaab kuwaasoo mima kuwii amalakad ay mulkiday aymaanukum midigtiinna oo addoommadii weeyaan fakaatibuuhum baa lagu siiyey marka amarka kaatibuuhum la qorta amarkaasaa marka culimmadu isku khilaafay ino idhaahdeen ma waajiba mise waa nadbi waxay jumhuurtu badan yihiin waa sunne waayo dee waa xoolihiisiiyo haddii uu maxaanku idhaahdaaye dee yidhaahdo maaragtay qasab igu xidhay oo kale ay ka dhiganta marka taana taana shareecadu mayna bannaynin hadduu yidhaahdo hebel ilo ila hebel iga iibi ama maaragtay qasab igu xidhay taa shareecadu mayna bannaynin ayay culammadu yidhahdeen ee culummo selafkiihiina waxay ka qabeen inay waajib tahay waayo waxaa ka mid ahaa cumar binu khidaab radia allahu tacaala canhu ibnu siriin maxamed ibnu siriin iyo aabbihii ayaa waxaa lahaa anas binu maalik baa lahaan jiray radia allaahu canhu deedna siriin anas buu wuxuu u yimi wuxuu yidhi ila qoro kitaabo oo aan lacag ku siiyo oo aan isxoreeyo kitaabo ila qoro dabeedna wuu ka diidey cumar buu markaa u ashkatooday cumar buu u tegey siriin wuxuu yihi waa diidan yahay ninkii la odhan jiray anas inuu xoreeyo aan lacagta u keeno oo uu heshiisii la galo cumar waa soo qaatay oo ushiisii yarayd ayuu soo qaatay ushan waa ul maaragtay sida jeelka oo kale u adeegsan jirayoo waa ul wey dhib weyn ma keento lakin waxa wey amar bilmacruuf nahy can munkar buu ku fuliyaado kii munkar la yimaado dhag kaga siiyaa marka aamiratun bilmacruuf nahyatun cala lmunkar bay hayd usha marka mana kala yaqaano kanaa saxaabi weyn iyo kanaa saxaabi yar iyo kanaa miskiina iyo kanaa maalqabeynaya kanaa odayahay mid walba ushiisa way gaari karta cumar ushiisa cid walba gaari karta ciddii u isdhaahdo way qaldan tahay ba uu ku dhufanayay markaa diradii buu la yimi oo qaac buu kaga siiyey oo cumar uu ku dhuftay dabeedna wuu cararay anasoo dee amiirka markiiba amarkiisii buu fuliyoo wa kaana kaiira almaal dabadeedna kaatabahu fadarabahu bidirati wayatluuhu cumar ha waxaan doonaya inaa idhaahdo wayatlu cumar cumar wuxuu akhriyayay markuu lahaa la qoro wax fakaatibuuhum aayaddaas ku akhriyay la qorta in calimtum haddaad ka ogaataan fiihim addoommada khayran fakaatabahu fakaatabahu wuu la qortay marka marka cumar oo kale wuxuu ka qabaa waajib buu ka qabaa waajib buu ayuu ka qabaa marka laakiin jumhuur ahlicilmi waxay qabaan amarkaasi inuu hanuunin iyo istixbaab iyo nadbi uu yahay oo loo suneeyey inuu maaragtay uu addoonka wax lala qorto waatuuhum min maali اllahi aladii aataakum aatuuhum siiya min maali اllah xoolaha aladii aataakum idin siiyadoo xoolaha mukaatabada aa kula heshiisiyeenna wax ka bixiya wax ka bixiya marka cabdullaahi ibnu cumar oo kale markuu mukaatabo la galo qofka maaragtay marka u dambaysu ka dhaafi jiray cumar binu khidaabna addoon buu mukaatabo la galayoo lacagtii markii u dambaysay u horraysay uu keenay lacagtii markii ugu horraysay ugu keenay cumar ayuu yihi intan qaado oo ku soo darso oo iska soo dhammay xoolaha intaas intaa adigaa leh inta kale iska soo dhammay markii la yidhi cumarow maad ka dhigtid intaad xagga dambe ka dhigtidna wuxuu yidhi waxaan ka baqaya ina mawdku iga soo gaadho anoo aan wax ka siin dee xoolahaygii waatuuhum min maali illaahi aladii aataakum marka xoolahan ilaahay baa subxaana wa tacaala leho wayna khaliif yeelay oo wayna inoo dhiibey wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih marka waa in wax laga bixiyaa waa in wax laga bixiyaa oo maalkii ilaahay weeyaan maalkii ilaahay weeyaan ayib addoommadii hadda saasu ma xoogane waatuuhum siiya min maali illaahi maalka ilaahay aladii maalkaasoo aataakum idin siiyey walaa tukrihuu ha qasbina fatayaatikum gabdhihiinna addoommada ah ha ku qasbinina cala albiqaa'i biqaagu waa sinada dumarka ku khaaskaa weeya rag dumarkuunbaa baqiyin lagu isticmaalaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa' waxay ahayd qadiyad markaa taagan oo madiine markii la joogay cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool iyo rag kale oo munaafiqiintii iyo rag noocaas ee gaaladii ka mida ayaa waxay ku qasbayeen gabdhaha inay soo sinaystaan oo lacag soo shaqeeyaan oo addoon musayka la yidhaahdo iyo mid mucaada la yidhaahdo iyo ayaa nebiga usoo dacwooday calayhi salaatu wasalaam oo waxay leeyihiin ilow ila maalintiiba waa inaad intaa keentaan idinku meesha doonta raggaa doontaan u taga markaa way ku qasbayeen saxiixulmuslim iyo keyrkii ku soo arooreenoo waa ku qasbayeen inay soo shaqeeyaan marka laba inay uga jeedaan lacag inay keenaan iyo in caruur ay dhaldhalaan oo carruurtay dhalayaana hadhow isaga ale moogta addoon kale u kasii dhiganaya waa neefkii xoola ahaa ya sabeyntaadu hadday uga dhasho sawankana adigu iibsan mayse waa saasoo kale marka wuxuu leeyahay uur ha soo qaadeen dabadeedna inamo iyo hablo iyo addoommo kale un ha sii badiya in xoolusi ha usii bateen bay leeyihin way sii wadaan moogta ta kale oo edabdaradaa ka midina dee marmar sharaf bay ka dhiganayeeno haddii nin magac leh u soo hoydo ama martidu u timaadana markuu cashada u geeyo kadib odhanaya yalla fulaana he u tag martiga marka waa wax iska noocaasoo wada maaragtay xaaraan nijaas lagu dallaacayo maydhana ayay samaynayeen taasa ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu leeya walaa tukrihu ha ku qasbinina fatayaatikum gabdhihiina addoommada ha ku qasbinina cala albikaa'i sinaysiga ha ku qasbinina in aradna hadday doonayaan taxasunan marka in aradna waa sidee shardigan iyaguba dhowrsoon hadday doonayaan laba arrin bay culummadu ay ka sheegaanoo mar waxay idhaahdaan yacnii ikraaha ayaa wuxuu dhici karaa un dee markay iyagu inay is-ilaaliyaan doonayaan oo inay dhowrsoonaadaan oo aanay sina samayn markay doonayaan baa ikrah u dhici karaa maye waxaa sidaa ka fiican in la yidhaahdo haddii ay iyagii oo addoommo ah oo iska liita oo dad leeyahay oo dulli iska saaran yahay oo haddana dumar yihiin oo caqligoodu iska liito oo masaakiin gebigoodba addoommo ah ay yihiin hadday iyagu sinadii ka baqayaan oo taxasun doonayaan ninkii baa ceeb weyn baa laga saaraya dusha oo tawbiikh iyo ma garanaysaa ceebayn ayaa meesha ugu jirta war addoontii miskiinadda ahayd iyadii baaba doonaysa inay salaysoo dhowrsanaato adigaagii ninka ahaa ee ragga ahaana waxaad leedahay orod soo sinayso marka ceeb weyn baa meesha ku jirta weeyaan walaa tukrihuu ha qasbinina fatayaatikum cala albiqaa'i sinaha ku qasbinina in aradna hadday doonayaan taxasunan iyagiiba islaalin haddii ay doonayaan miyaydaan idinku rag ahayn oo caqli lahayn miyaydaan sinadii cawaaqibkeeda aydan garanayn litabtaquu inaad dalabtaan carada alxayaati dunyaa adduunyadan maaragtay dhowaatay birbirkeeda inaad doontaan oo carruurtu idin badato xoolo ay idin soo shaqeeyaan waman yukrihunna ninkii maaragtay qasba faina allaha alle min bacdi ikraahihinna iyaahu iyaahunna markii uu qasbay iyaga kafuurun raxiimun iyagaa loo dhaafaya qaala allahu tacaala walaqad anzalnaa ilaykum lawallaahi bilaahi ilaah baan ku dhaartay qad xaqiiqeeh anzalnaa waxaan idiin soo dejinnay ilaykum waxaanu idink xaggiina idiin soo dejinnay aayaatin aayado ayaan idiin soo dejinnay aayadahaasoo mubayinaatin wax caddaynaya oo xuduud iyo axkaam fara badan iyo aadaab iyo mucaamal iyo akhlaaq wanaagsan ayaannu ku soo dejinnay suuraddan dhexdeeda iyo keyrkeedba mubayinaatin wax caddaynaya ama mubayinaatin la cadcaddeeyey labada qiraba way jirtaa waa maalan baan soo dejinnay tusaale ayaan soo dejinnay ama qiso oo la yaab leh ayaannu idiin soo dejinnay oo qisadii xadiisulifki iyo wixii ilaahay ka yidhi tabaaraka wa tacaala taasoo min aladiina min jinsi amhaali aladiina kuwii amhaashoodii oo kale ah qisadii qisooyinkii hore dadki aladiina kuwii khalow tegey min qablikum idinka hor kuwii tegey qisooyinkoodii oo ku dhacay oo kale qiso la mida oo idinkana idinku dhacday ayaanu idinka soo dejinnay qur'aan wa mawcidatan wacdi baanu soo dejinnay wacdigaasoo lilmuttaqiina kuwa muttaqiintaa u sugnaaday macnaha iyagay anfacaysaaye aayadahan ilaahay soo dejiyey suuradda iyo keyrkeedba ku soo dejiyey waa aayado dee ilaahay xaqii iyo baatilkii inoogu kala bayaamiyey baatil waxa ahaa wixii lagu tuhmaystay caaisha iyo saxaabadii kale xaq waxaa axkaamta iyo xuduudda iyo waxa uu inoo bayaamiyey marka kalaamka ilaahay ee waadixa ah ayuu ilaahay tabaaraka wa tacala inoo soo dejiyey oo qur-aankan qofkii maaragtay ku tadabbura ee bartaa hanuun buu ka helaya ariiqa xaqahina waa u caddaanayaa waa maalan baan soo dejinnay qiso la yaab laan soo dejinnay oo min aladiina min amhaali aladiina kuwii amhaashoodii oo kale ah khalow tegey min qablikum idinka idinka idinka idinka hor idinka hortiin tegey akhbaartii dadkii hore oo kale ee rusushii hore wixii ku dhacay iyo sidii loo imtixaanay iyo waxay ku guulaysteen iyo dadkii la halaagay wixii lagu halaagay kuwaas oo dhan baan idiin soo dejinnay khaasatan hadda arrintan caaisha radi allahu canha waxay la mid tahay arrintii ku dhacday maryamo oo kale ee la yidhi inanka yare ciise ay wadateen waa garac sinaa lagu gana ilahay waa ka beri yeelayoo ciisa hadlay faashaarat ilayhi qaaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiyan inankaa yar baa maaragtay ayaa hadlay oo beri yeelay ee mucjisada ah ee isaga oo dhabta lagu sida hadlay waxaa kaloo la beri yeelay nebiyullaahi yuusuf islaantii cusayr waatay ay qabsatay oo markii u soo galay ninkeedii ku tidhi maa jazaau man araada biahlika suu'an ila an yusjana aw cadaabun aliim ninkan xidh ama maaragtay aad iyo aad u cadaab anigu i doonaye markii dambe ilmihii yaraa waa kii yidhi washahida shaahidu min ahliha akhiiran markii dambena waa tii tidhi alaana xasasa alxaqu ana raawadtuhu can nafsi haddaa xaqi caddaaday oo maaragtay fayd maye anigaaba doonay oo anaa maaragtay shukaansanayey oo anaa anaa doonayey oo naftiisa anaa ka dalbaday wa innahu lamina saadiqiina isagu waa iga cararayo run buu sheegaya marka waa amhaal tan oo taa nebiyullaahi ku dhacday yuusuf iyo tan maryamo ku dhacdayba tii caaisho ku dhacday iyo safaan bay la mid tahay marka waa amhaal saas oo kale ah waxaa kaloo amhaal fara badan oo kale noogu keenay dadkii la halaagay iyo wixii lagu halaagay dadkii la badbaadiyey iyo wixii lagu badbaadiyey iyo wacdi fara badan ayaa inoogu jira ayaa inoogu jira wa mawcidatan wacdi weeyaan baanu soo dejinnay lilmuttaqiina muttaqiinta ayaa wax ku qaadanaya oo waacida iyo cibra hanuun bay u tahay iyo wax ka celiya oo ka joojiya dadka beenta iyo mukhaalafada diinta ilaahay ay khilaafayaan iyo inay muxaramaadka maaragtay sameeyaan wax ka joojinayaan oo almawcida waa dikru اlaxkaami wاlawaamiri wاnnawaahi maqruunata bitarkiibi watarhiib marka wacdi badan baa dee suuradda linoogu sheego yacidukum اllahu an tacuuduu limili abada waatilay in kuntum muuminiin ilaahay wuxuu idinka wacdiyayaa inaad tanoo kale u noqotaan weligiin haddaa muuminiin tihiin wacdi kalea laynoogu sheego lowlaa id samictumuuhu dana اlmuuminuun wاlmuuminaatu bianfusihim khayra maxay dadka ay khayr u maleeyaan wacdiye fara badan baa lainoo sheegay oo wax la yidhi haadaa buhtaanu cadiim inaad tidhaahdaan weeye marka qur-aankii wuxuu yahay lilmuttaqiina ayuu wacdi u yahay maxaa yeelay iyagaa ku intifaacaya iyagay qabanaysaa oo joojinaysaa mawaacidda qur-aanku fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid qur-aanka waxaa lagu wacdiyayaa si khaas ah cidda waciidka ilaahay ka baqaysa ee janno iyo naarta maaragtay ku xisaabtamaysa wadakir faina dikraa tanfacu lmuuminiin syذkr man ykشhى وyتجنbha الأشقى إnma تndir الذiina ykشhوna رbهm bالغyb وأqاmوا الصلاة وmaن تزكى faإnma yتزكى لنفسه وإlى الlahi الmasيr إnma أnta mنdir man ykشhاha si khaasa ayuu ugu yahay mawcidaة للمتقيin meel weyn bay tooganaysaa marka متقيintana waa dadka dee jannada leh ucidad للمتقيin wuzilfat اljannatu lilmuttaqiin ina lilmuttaqiina mafaaza muttaqiinta ayaa iska lehba jannadanba leh markaa sidaa daraaddeed buu mawcido iyo wacdi iyo wax kuqaadasha iyo waxay ku joogsadaan uu ugu yahay haddaynu soo khulaasayno aayadaha waxaynu ka qaadanaynaa fawaa'idkaa inay in la guursadaa inay tahay mashruuc oo weliba la isjeclaysiiyey muslimiintuna waa isku raacay inay guurka uu mashruuc yahay sunnadii ambiyada inuu ka mid yahay shareecaduna wayna jeclaysiisa shareecadu waxay kaloo xaaraamaysay qofku inuu tabatulo oo uu guurka ka go'o oo la inantaasi waa maguursato inankaasina waa maguursade la yidhaahdo waayo sacd ibn abi waqaas radi allahu canhu waxaa laga soo wariyey radda rasuulullahi sala allah alay wasalam calaa cuثmaan ibni madcuun atabatula wlow adina lahu lakhtasayna cumaan ibn madcuun nebigu wuxuu ku diiday tabatul guur la'aanta isagoo guursan karaya oo caafimaad qabaa ayuu guurkii diidey markaa nebigu waa ku diiday walow adina lahu haddii u idni lahaana lakhtasayna way isdhufaani lahayn marka de markaas tacno taas socon mayso tarantii iyo xigmaddii bini aadamkaba way ka socotaa marka taas guurkaa iyo in la badiyo dadkii ayaa shareecadu ina amartay taasna wayna waa ankixu ayaama minkum wasaalixiina ilaa addoommada ha loo guuriyo wey fankixuu ma daaba lakum min annisaai manaa waulaaa warubac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaxida marka taas waa taas ma aha waxaan leeyahay rag iyo dumar iyo dumar iyo dumar iyo rag iyo rag iyo balaayadan soo korodhay ya waxaana maqlaysaan soo wax maydan maqlayn waa ka dhegala'na maynaan maqal waana maqlay maynaan maqal taasi waa taas ta labaad waxaynu kaloo faa'iidaynu ka qaadana waxa weeyaan faa'iidada ay leedahay ama fadliga uu leeyahay salaaxa wanaagsanaanta leanna kuwa loo guurinayo wuxuu rabbi ku sheegay addoommada iyo addoommada ragga iyo kuwa dumarka aba wasaalixiina min cibaadadikum wa iimaanikum hadduuba mixun iska yahay oo marka horeba saqajaan oo suuqa galay dee waxba loo guurin maayo nikaaxu sabab buu u yahay inaad hodantinimo hesho ilaahayna wacdigiisa guub yeeli maayo iska yar guurso haddii kugu xunta arrintu waayahay waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa xoolaha ilaahay baa le gacanteena ku jira marka waa inaynu ku bixinnaa jidka ilahay aynu ku bixinnaa adduunyaduna inay nagu inagu kelifto maaha inaynu ku dhacno xaaraan ku dhacno intaa ayaan ma ku koobsanayaa mar labaad kusoo laqbanaya insha allah qaala allahu tacaala waankixuu guuriya alayaama kuwii hoyla-aanta ahaa ama guri la-aanta ahaa kuwaasoo minkum idinka ah ama xaalo minkum idinka idinka mid yihiin axraarta muslimiinta ah wasaalixiina iyo kuwa suusuuban oo min cibaadikum addoommadiina ah ragga addoommada ah iyo waimaa'ikum dumarka addoommada ah in yakuunuu hadday yihiin fuqaraaa kuwaan waxba haysan addoonka iyo labaduba waa u taalaaye yuqnihim ullahu ilaahay baa deeqaya min fadlih markaa guurka insha allah waxaqinaa lagu helayaa haddii la kala tagana oo reerku isku isku xumaado oo reerku wada joogi kari waayo gabadha ha u dhibin oo hayso dhan mar dambeba ma guursan kartide ya taa lafteeda wain yatafaraqa wain yatafaraqa yuqni allah kulla min saacati be hadday kala tagaanna ilaahay subxana wa tacala mid walba fadligiisa ninkiina nin gabadh buu heli doonaa tii ka wanaagsan gabadhuna way heli doontaa hadduu isagu dhibta wadeeye iyagana ha iska kala tagayn weeyaan marka labadaba waa yuqnihim allahu min fadli wallahu waasicun caliim waliyastacfif ha ha is ilaaliyeen oo ha is dhowreen oo ha dhowrsoonaadeen aladiina kuwii laa yajiduuna a helaynin nikaaxan waxay ku guursadaan xataa yuqniyahum allahu ilaa intuu ka siinayo ilaahay min fadlihi fadligiisa ka siinayo ay helayaan waxay ku guursadaan oo taasaa ka fiican inaad addoon guursato waqtigii addoommadu jireen haddana dee waxbaba lama hayo marka wixii kale looga guuraana waa xaaraan dadka imaam axmed iyo bay culamada qaar ka sheegaan oo istimnaagi iyo waxbuu mar daruuro ahaan laakiin wax jira maa wladiina kuwii yabtaquuna dalbanayay alkitaaba qorasho in wax lala qorto oo ay xoroobaan mima kuwii ah malakad ay mulkeen iimaanukum fakaatibuuhum wax la qorto in calimtum fiihim haddaad ka ogaataan khayran hadday awood leeyihiin oo xoolahaa soo shaqayn karayaan lagula heshiiyo wa aatuuhum siiyan min maali illaahi xoolaha ilaahay wax ka siiya alladii kaasoo aataakum idin siiyey xoolaha barhka tuura aa kula heshiiseen ama idinku wax siiya ama dadka kaleba ha siiyeen mar hadduu mukaatabo galay waa in sidii u xoroobi lahaa wax lala qabto weeyaan walaa tukrihuu ha ku qasbinina fatayaatikum gabdhihiinna addoommada ah cala albiqaa'i inay maaragtay soo sinaystaan oo sino soo shaqeeyaan maharu lbagiy gabadha waxay alaabteeda ku soo shaqaysato waa xaaraan wey hadda dad baa toosu biishada ya maraan jabuuti joogay waxaan arkayey gabdho fiidkii guryahooda intay ka soo baxaan qudheel bay imanayaanoo aroortiina taxi baa ka soo qaadaya oo gurigii buu keenaya islaantii waa joogta odaygii waa jooga inantu markay labisanaysay waa waa la arkaayey markii taxiguu keenay waa la arkaayey marka lacagtiina waa laga tirinaya oo biilkii baa loo dirinaya wallaahu lmustacaan ilaahay baytiisa tahay ma garata walaa tukrihuuha ku qasbinina fatayaatikum cala lbiqaa'i markaa haddii zinada maaragtay qofka uu ka xaara uu ka raali noqdo dee iyadii baaba kabiire ah qasab iska badaayo inaad adigu ku qasabto iska badaayo inaad raalli ka noqoto ayaa kabaa'irka waaweyn ka mida walaa tukrihuu fatayaatikum cala lbiqaa'i in aradna hadday doonaan taxasuna isilaalin hadday doonayaan shardiga maana laga fahmi maayo haddaanay doonayn dee waxay doonaan ha sameeyeene kuwanaa lagu xumaynayaa waxaa leeyahay addoommadii baaba gartay oo isilaalinaya dumarkii addoommada ah baaba isilaalinaye idinkiina ragga ahaa sideebaa ugu qasabteen ciladii waata litabtaquu inaad dalabtaan oo doonaysaan carad alxayaati dunya addunyada maaragtay suulaysa waman yukrihunna ciddii qasabta fa ina allaha alle min bacdi ikraahihinna intuu intaa qasabteen kadib ilaahay afuurun raxiima waa u dembi dhaafayaa adoo u qaban maayo mukrahaad mar hadday ahaayeen walaqad anzalnaa waxaan soo dejinay ilaykum aayaatin aayado ayaan soo dejinnay aayaadkaasoo mubayinaatin wax caddaynaya ama iyaga la cadcadeeyey waa maalan tusaalayaal baan soo dejinnay maalan tusaale ayaan soo dejinnay oo idiin sheegnay tusaalahaasoo min jinsi amhaali aladiina kuwii amhaashoodii ka mida khalow min qablikum idinka hortiintegay ummadii hore wixii ku dhacay wax la mid ah oo idinku dhacay idinkana yaanu xukunkiisii idin bayaaminay waa mawcidatan wacdi baanu soo dejinnay waxa lagu waana qaatoo lagu joogsado mawcidadaasoo lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqaaya u sugnaatay ilaa iyadaa iyagaa ka faa'iidaysanaya ku intifaacayeen wallahu subxaanahu wa tacaala aclam